mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta kormeer ku tegay iskuullada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasoo ujeedkiisu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa imtixaanaadka teeramka ee iskuullada degmada kismaayo kormeerka ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen agaasimaha waaxda imtixaanaadka iyo shahaadooyinka jubbaland axmed faarax cali aweys agaasimaha waaxda horumarinta adeegyada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland taara cabdi cusmaan gudoomiyaha waxbarashada degmada kismaayo cali ibraahim kheyre markii uu soo dhammaaday kormeerka mas-uuliyiinta ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali aweys isagoona ka warbixiyey ujeedka kormeerkooda waxaan maanta soo kormeeray bilowgii imtixaankii sanaduseedkii kow iyo labaatan sanadkii iyo labaiyo labaatan oo bilowday imtixaankii teeramka koowaad ee sanaduseedka kow iyo labaatan labaiyo labaatan imtixaankaas oo ka bilowday dhammaan deegaanka dowlad goboleedka jubbaland ka wada bilowday imtixaanka waxaa u fadhiistay oo imtixaanka galay toddobaatan iyo saddex kun iyo afar boqol iyo soddon iyo laba arday ayaa galay imtixaanka sanaduseedkan primary waxaa ahaa konton iyo toddoba kun iyo shan boqol iyo sideed arday secondaryguna wuxuu ahaa konto shan kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo afar arday ayaa galay intaasoo arday ah ayaa maanta u fadhiisatay imtixaankii sanadugsiyeedka kow iyo labaatan laba iyo labaatan teeramka koowaad imtixaankaasna wuxuu ka bilowday sidaan horeba idinkugu sheegay dhammaan deegaanada sooma jubbaland oo dhan ayuu ka bilowday waxaana galay ardayda dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare intaba way wada galeen wuxuuna socon doonaa haddii ilahay mudno muddo shan beri ah ilaa iyo khamiista ilaa lix beri ayuu socon doonaa secondaryga kabacdina waxaa la qaadan doonaa imtixaankii haddii ilahay idmo waxaa la qaadan doonaa fasaxii waxaana lasoo laaban doonaa oo dugsiyada lagu soo noqon doonaa sanadka cusub bisha koowaad kowdeeda haddii ilahay idmo oo maalin sabtiga ku aadan haddii alla idmo marka maanta waxaa aadnoo ahayd sharaf iyo farxad weyn maadaama uu noo bilowday imtixaankii sanadusiyeedkan si fiican ayuuna noogu bilowday meel kasta oo ka mid ah deegaanada jubbalandna wuu ka bilowday runtiina waxaan ilaahay uga baryayaa ardayda iyo waalidiinta iyo macalimiintaba inay guul farxad leh ay kala soo hoydaan oo kala soo noqdaan halkaas oo ay ku qiyaasi doonaan ama ay ku qiimeyn doonaan waxa ay soo dhigayeen teeramkan oo dhan sida uu yahay hadduu waalidka yahay waxa uu bixinayay iyo juhdiga uu bixinayay iyo macalinka hadduu yahay sidoo kale dadaalkii iyo juhdigu isaguna bixinayay iyo ardayda intaba waxaan rajaynaynaa natiijo fiican oo ay ku wada farxaan inay kasoo baxdo iskuna tijaabiyaan in aqoontoodu meesha ay marayso iyo sida ay tahay si loogu diyaargaroobo imtixaanada nahaa'iga ah ama centralisedka ah ee soo socda ee shahaadiga ah si loogu tashado waa in maaragtay lasii qiimeeyaa lasii ogaadaa iyaga oo raacaya oo ka turjumaya manhajkii loo soo diyaariyey ee cusbaa iyagoo ku shaqaynaya ayaanu imtixaankaas laga looga qaaday isagaana qiimeyn doonaa insha allah imtixaanka waa la qiimeyn manhajka waa la qiimeyn macalinka waa la qiimeyn iskuulka waa la qiimeyn murid cabdi kulmiye warbaahinta sta magaalada kismaayo